tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dibadbaxyadii waaweynaa ee dhowaan ka dhacay qaybo ka mid ah dalka kenya oo ay ugu horeyso magaalada caasimada ah ee nairobi mid ka mid ah hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee ka howlgala dalka kenya laguna magacaabo k n h c r ayaa soo saartay warbixin hordhac ah oo ay ku muujinaysa xadgudubyo ay sheegtay inay yihiin kuwa ka dhan ah xuquuqul insaanka oo dhacay muddadii ay rabshaduhu socdeen waxa ay sheegtay in ugu yaraan toban iyo sagaal ruux lagu dilay dibadbaxyada maalmo ka hor ka bilowday dalka kenya halka ay ku dhaawacmeen shan boqol soddon iyo kow kale hay-adda ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in ugu yaraan toban iyo shan ruux oo rayid ah la kaxaystay intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhacay dalka kenya kuwaas oo aan la ogeyn halka jaan iyo cirib lala aaday warka kasoo baxay hay-adda ayaa waxa uu intaasi ku darayaa in la xiray boqol toddobaatan iyo sagaal ruux intii ay mudaaharaadyadu socdeen ay sidoo kale dhaceen kiisas kale oo ka dhan ah dadka rayidka ah dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay kenya oo ahaa kuwii ugu darnaa ee muddooyinkan uu martigeliyo dalkaas ayaa waxa ay reebeen saameyn xoogan iyadoona ilaa iyo hadda xukuumadda nairobi ay wajahayso qalqalka ka dhashay mudaaharaadyadaas